bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin أma bعd qala اllahu taعaalى yuusikm اllah fي أwlaadikm للdkr mثl xظ الأnhayeyn allah subxaanaه wataعaalى wuxuu yihi yuusikm اllah alla wuu idiin dardaarmayaa fii wlaadikum fii shani wlaadikum ilmihiina shanigooduu idiin dardaarmayaa amase fii irti wlaadikum awlaadiina dhaxalkooda ayuu idiin dardaarmayaa ayuu idiin sheegayaa lidakari labka mithlu xadil unhayeyni laba dhadig dheeftooda oo kale ayaa u sugnaatay fain kunna haddii ay yihiin kuwa laga tegay nisaa-an oo laga yacnii meydku uu ka baxay oo uu ka tegay nisaa-an haween haddii ay yihiin haweenka oo fowqa thnatayni laba ka badan falahunna waxay leeyihiin thuluthaan maa kii saddex meelood laba meel taraka uu ka tegay meydkaas waxaan ku dhex jirnay tafsiiru suurati nisaa aayaddan iyo aayadda xigto iyo aayadda suuradda ugu danbeyso waa saddex aayadood oo allah subxaanahu watacaala uu uga waramayo dhaxalka iyo habkiisa qof haddii uu dhinto maalkiisa sidii loola wareegi lahaa oo ay ula wareegi lahaayeen dadka isaga ka dambeeya dhaxalku maraatib iyo xaalado ayuu soo maray mar ayaa waxaa laysku dhexli jiray xilfi bahwadaagsi marna waxaa laysku dhexlay muhaajiriinta iyo ansaarta dadka la walaaleeyey way isdhexli jireen markii dambena dhaxalku wuxuu kusoo koobmay qaraabanimo in laysku dhexlo wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin dadka marka qaraabada qaarkood qaarka kale iyaga ayaa ku dhow aayaddii hore oo lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani waalaqrabuunna gogol dhig ayay aayaddan u ahayd oo xaggaasna waxaa lasoo tilmaamay waxa waalidku iyo qaraabadu ay ka tagaan inay leeyihiin rag iyo dumarka ay ka tageen oo haweenku inay wax dhexlayaan ragguna ay wax dhexlayaan ayaa lasoo tilmaamay dhaxalku marka wuxuu ku joogaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dadka u qeybiyey maadaama wuxu ay maal yihiin qismada iyo qeybta alle isagaa tawaliyey sidaan aayadahan tilmaamaya ay tilmaamayaan buuna ugu qeybiyey saddex aayadood ayaana u asala aayad waa tan aayaddan waxay ka waramaysaa ilmaha iyo waalidka siay wax u dhexlaan qof baa dhimanayo ilmow ka dhimanayaa iyo waalidkiis sida ay u dhexlayaan waalidkana usuulaa la yidhaahdaa ilmuhuna furuuc ayaa la yidhaahdaa aayaddaani waxay ka hadashay irthul usuuli waalfuruuc waalidka wax dhalay aabbaha awowga hooyadii sida iyo ayeeyooyinka sida ay wax u dhexlayaan iyo ilmaha la dhalay gabdhahi wiilal waxay yihiin iyo wiilashu waxay sii dhalaan aayadda dambana ee walakum nisfu maa taraka aswaajukumna labada isqabto si ay isu dhexli lahaayeen ninka iyo naagta isqabaan mid baa mar walba maqan oo la dhexlayaa ka kale sidii uu u dhexli lahaa iyo waxay ka warantay owlaadul um meydka walaalaha ku hooyada ah qaabka iyo sida ay dhaxalka usoo gelayaanna waa looga hadlay wain kaana rajulun yuurahu kalaalatan aw imra'atun walahu aqun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus ayuu dhahayaa aayadda ugu danbeysa oo yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala iyaduna waxay ka hadlaysaa qofka aan faracna ka tegin asalna ka tegin ee xawaashi wax la yidhaha ay dhexlayaan walaalihiis iyo ama casaba ay dhexlayaan kale sida ay u dhexlayaan ayay aayaddaasuna ka warantay saddexdan aayad iyo marka laysku daro xadiidkii nabiga sal l l slam uu yidhi alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa abqat ilfaraa'idu faliwlaa rajulin dakarin oo nebiguna uu yidhi dadkii wixii ilaahay u qadaray nin walbaa siiya intuu alla u qadaray wixii waxaas la qadaray kasoo harana oo ay reebto faliowlaa rajulin dakarin nin kan ugu dhowaanshiyo badan meydka yaa qaadanaya oo yeelanayo xadiidkaasna labada qaabee wax loo dhaxlo ayuu ka waramay dadna waxay wax ku dhaxlaan farad waxbaa u go-an u qadaran lix meelood meel saddex meelood meel saddex meelood labo siddeed meelood meel afar meelood meel waxbaa loo jaangooyey kuwaas wax loo qadaray waxooday helayaan kuwa aan kuwana iyagu waxaa weeyaan qaabkaas marka waa farad farad qaab kaloo wax loo dhaxlaana waa tacsiib ninkaani wax u go-an ma jiro wixii soo haro ayuu qaadanayaa hadduu keligiis noqdana maalkao dhan buu qaataa casabaa kuwaasna la yidhaahdaa labadaas qaab ayaa wax loo dhexlaa aayadda hore sababu nusuulkeeda aimadu ama mufasiriintu ay isku khilaafeen alimaamu lbukhaari wuxuu wariyey min xadiidi jaabir inuu yidhi jaa-a rasuulu llahi sala ll ly slam yacuudini yacuudunii nabiga ii yimid isagoo isoo booqanayo wa ana mariidun aana jiranahay laa acqilu aana wax kala garanaynin fatawada'a wasaba calaya min waduu'ihi waa weyse qaatay biyihii uu ku weysaystay ayuu igu firdhiyey igu shubay facaqaltu waxbaan soo kasay oo waan soo miirsaday faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah liman ilmiiraahu dhaxalka yaa iska leh inamaa yarisunii kalaalatun aniga waxaa idhexlaya kalaala yacni asal iyo farac idhexli maayaane fanasalat aayatu lfaraa'id aayaddii dhexalkaa markaas soo degtay oo timid ee sidaa waa la yidhi bacdi lmufasiriinna waxay yidhaahdeen ummu kujah imra'atu aws bni thaabit ayay aayaddu kusoo degtay iyo gabdhihiisa nin baa dhintay wuxuu ka tegay gabdho iyo walaal iyo wuxuu ka tegay iyo xaaskiisa marka walaalkii baa maalkii iska qaatay iyagoo haweenkan iska isagoo haweenkan ka tegaayo aayadahan baa marka soo degeen sidan buuna alla u kala qeybiyey qeybtaan alla uu qeybinayana de xikmad iyo cilmi iyo naxariisaa ku jirto leanna ilaahay isagaa dadkan naga yaqaano isagaa nooga naxariis badan cid kasto isaga ayaa xikmad ficilkiisa iyo tashriiciisu uu ku dheehan yahay dayib irtiga marka waxyaabaha inta aan aayadaha iyo la gelin qofku inuu ka ogaado laga rabo waxaa ka mid a asbaabta wax lagu dhaxlo asbaabta wax lagu dhaxlaa waa saddex sababood waxaa wax lagu dhaxlaa nasab nasabun wa nikaaxun iyo waxaa lagu dhaxlaa walaa wax la yidhaha nasab qofkaad dhexlaysaa waa in nasab idinka dhexeeyo qaraabanimadii nikaax inuu idinka dhexeeyo saxiix ah haddii labada qof ay isqabteen nikaax saxiixa isku qabaan hadday dhintaan midkood uu dhinto ka kale waa dhexlaya oo iyadana waa nikaax sababka saddexaad waa walaa walaa waxaa la yidhaha ninkii la xoreeyey ee isaga xornimo helay oo nin ku helay ninkaas la xoreeyey hadduu maal ka tago wax dhexlaana la waayo ninkii xoreeyey baa dhexlaya walaa ayaa la yidhaha taasna asbaabtii marka kuwaas waayo irtiga wuxuu leeyahay mawaanic waxyaaba markaa yacni qofka ka celiyo oo irtiga iyo u diido afar sababo afar maanic waayo marka mawaanicdu maanic wuxuu yahay ikhtilaafu diin labada qof hadday kala diin duwan yihiin midna muslim yahay midna gaal uu yahay isa dhexli maayaan maanica labaad waa war arriqu addoonnimo addoonku wax ma dhexlo lamana dhexlo leanna isaga maal maba yeelan karaba isagana wax ma dhexlaayo riqigaana noocow doonaba ha ahaado mid wax ku dhiman yihiin iyo mid marka la dhinto kadib xoroobayo iyo wax allaale noocow doona ha noqdo maanica saddexaad waa alqatlu ninku haddii qofkii uu dhexli lahaa uu dilo ma dhexlaayo xadiidaa iyadana kusoo arooray dilkaasu ama ha noqdo mubaashir toos ha u dilo ama sabab ha noqdo bisabab ha ku dilo ama bilmubaasharati ha ku dilo dhaxal ma leh mar hadduuba qaatil noqdo ama sabab ha ku noqdo ama ha ku noqdo si kale qaacido fiqhiyana waxay tahay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ninkii shay inta aan waqtigiisa la gaarin degdegsado shaygaas waa weynayaa ninkan dhaxalkiisa inuu sugay ahayd intuu ka dhinto hadduu sugi waayo dilo ma la siinayo waxba ayb qatligii isagana markaa sidaas weeyaan kan wax dilay qaatilka waayo kaan wax dhexlaynin amaa maqtuulku isagu qaatilka waa dhexli karaa siday ku dhici kartaana waxay tahay nabar xabadow ku dhuftay kii markaa qaatilkii ahaa baa dhintay intuusan kaas kala dhimanin maqtuulkii marka isaga gadaal ka dhintay ee ninkani markaa dhaxal buu ku yeelan karaa qaatilkiisii dilay hadday ka dhexeeyaan sabab dhaxaltooyo ou ka dhexeeya ee kaan wax dhexlaynin waa qaatilka mar walba ayb sababka afaraad waxa uu yahay camyulmowt dhimashadii baa la garan waayey mid horeeyaa la aqoon waayey laa tuwarif zaahiqan can zaahiqin wa labadoodii hal meelay ku dhinteen ama yacni guri baa ku dumay ama bad baa qaaday labadiiba meydaa la arkay cid horreysay wax sheegi karaa ma leh labadooda isma dhexlaayaan iyaga intii kale laakiin dadka kale ee ka dambeeya ayaa dhaxalka yeelanaya iyadana waa maanic dhaxalka diidi kara wa asbaabtii markay intaa tahay maan mawaanicdiina afartaas ay tahay waxaa kaloo dhaxalku uu u qeybsamaa laboosaan sheegnay farad iyo tacsiib farad waxaa la yidhaha wax la qadaray oo la qoondeeyey faradkaas waxaa wax ku dhaxla badanaa naagaha hooyadaa ku dhaxasho ayeeybaa ku dhaxasho waxaa wax ku dhaxlo gabar la dhalay oo meydku uu ka dhintay gabadhiisii wiilkiisii gabdhaha uu dhalay walaalaha wax ku dhaxlaan walaalaha gabdhaha ah badanaa marka faradku kuwaasaa wax ku dhaxlo zawj iyo zawja nin iyo xaaskiis mid hadduu dhinto ka kale wax qadaran buu leeyahay casabada kuwa wax ku dhaxlaana rag baa u badan oo aabbuhu wiilka uu meydku dhalay wiilkiisa wiilkiisa awowga casabay wax ku dhaxlaan mararka qaar aabbaha iyo awowga waxaa laga yaabaa inay iyagu farad wax ku qaataan aabbuhu wuxuu dheer yahay farad iyo tacsiib labada inuu wax ku qaato xaalad iyo kolol sidaas oo kale ay dhacdaana waa jirtaa dayib casabada dadka la yidhaahdee maalka hadday iyagu keligood ay yihiinna qaadanayo haddii kale oy dad farad joogaanna faradkaasi wuxuu soo reeba kadib iyagu ay qaadanayaan iyagana marka saddex qaybood waayo casaba binnafsi casaba bilghayr iyo casaba maca alghayr casaba binnafsi waa niman marka laga reebo haweeneyda iyadu wax horeysay oo wuxuu yidhi walaysa fi nnisaai duran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba naag iyada casaba binafsi ah nafsadeeda casaba u ah midda wax horeysay bisaa ka jirtay inta kale waa niman casabada laftooda hadday kulmaan waa iska si waa waa sii kala dhow yihiin oo jihaat ulcusuuba waa afar bunuwa ubuwa ukhuwa cumuuma huma walaa-un shan wa wiilnimada ayaa aabbanimada ka sokayso wiilnimadaa ugu horeyso aabbanimadaa ku xigto walaaltinimadaa ku xigto adeernimadaa ku xigto kadibna walaa-a ku xigo dayib sidaasay u kala horeeyaan waxaa kaloo lagu kala hormariyaa hadday meydka u siman yihiin laakiin kala xoog badan yihiin walaalka ku hooyo ku aabbaha ah iyo midka ku aabbaha ka ku hooyo ku aabbaha xoog badan aduu casabada habkaasaa loo hor kala hormariyaa waxaa kaloo iyadana irtiga in laga ogaado u baahan xajbiga laba u qeybsamaa xajbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan in qofkii dhaxal oo dhanba loo diido liajli qofkaas qof dartiis joogo awow oo kale waxba mahelayo aabba intuu joogo awowgii waa la xijaabay xirmaan waay marka wax la siinayaa ma leh intuu aabbuhu joogo hooyada ayeyda sidoo kale waa xijaabaysaa wahaakadaa kuwana xajbigoodu waa nuqsaan joogidooda waxbay ka dhimaysaa joogin la-aantooda nin baa dhintay wuxuu ka tega xaaskiisa iyo ilmihiisa ilmuhu xaaska waxay ka tegsiinayaan rubuc waxay geynayaan thumun waa xajbu nuqsaana kaasna la yidhaah walaalo badan baa joogaan iyo hooyo hooyadu sudusay tegaysaa lix meelood meel haddaynan walaalahaas joogeen saddex meelood meel bay qaadan lahayd oo u badan marka xajbigaana xajbu nuqsaan ayaa la yidhaahdaa dayib ee dadka wax dhaxlaa rag iyo dumar ay isugu jiraan ee waxyaabahan intooda badanna kutubta furuucda ayaa aada uga sheekaysay ee waxyaabaha qadaran ee la jaangooyo kitaabka uu jaangooyeyna waxaa weeyaan furu alfuruud almuqadara fi kitaabi illaahi waxaa weeyaan nis rubuc thumun thuluth thuluthaan iyo sudus dayib inta waa nis iyo rubuc thumun thuluth thuluthaan iyo sudus waa lixdaas ayb lixdaas marka waa furuudda kitaabka ilaahay uu ku sheegay dadka qaarna wax lagu kala siiyey fuqahadu ama saxaabada waxay ku dareen thuluthulbaaqi wax la yidhaahdo oo bacdi almasaa'il ku yimaado hadda halkan in lagu faahfaahiyaa munaasib aynan u ahayn oo kutubaha fiqiga yaa munaasabadoodu ay jirtaa taasina marka waxay tahay wixii farad iyo baabka ku tacalluqo ayb marka alla wuxuu leeyahay waxaa kaloo qaacido guud ah rag iyo dumar wada siman hadday isku yimaadaan casabana ay yihiin raggu halka nin labaha weyn waxay qaadato u qaadanaya ayb waa qaacida iska caama wa marka laga reebo yacni dabcan dadka ahlu faradka ah awlaadul um oo kale walaalaha meydka ku hooyada ah oo kale hadday badan yihiin saddex meelood meel bay si siman u qeybsanayaan wiilasha iyo gabdhaha ayb waxyaabahaasaa marka muhiimkiisu marka waa intaas intaa wixii ka dambeeya waa inaad xisaabta un barataa leanna jajab iyo xisaabaadku meelay kasoo baxaan iyo waxbaa jiro faraa-idku marka intaas unbuu ka kooban yahay alfuruud almuqadara tacsiibka iyo jihaadkoodaoo laga sheekeeyo masaa-il oo mufradaada oo ay culummadu si gooniya u qoraan sida laysu xijaabo waxaa soo raacaya xisaabta baabulxisaab baab layraa bay gelayaan oo markaa de xisaab iyo wax ah ayb alla marka wuxuu leeyahay yuusiikum ullahu alla wuu idinla dardaarmayaa fii wlaadikum fii irti wlaadikum ilmihiina dhaxalkoodu idink ayuu idinku dardaarmayaa lidakari midka labkaa wiilka mithlu xadil unhayeyni laba dhediga dheeftood oo kale ayaa u sugnaatay sharcigii marka sidaan buu tilmaamay caqligana waa keenaa saliimka ah leanna caqligu mar haddii maal laga sheekeynayo ninkayo gabadha mas-uuliyaadka maalka ninkay ku badan yihiin ninkan maalkani markuu qaado meelo kaley uga go-on tahay oo marka la yidhaha guriga yaa biilayo ilmaha yaa biilayo ijaar yaa laga rabaa waa ninkii gabadhan iyada maalkeeda markay qaadato wax laga rabo male haddii la qabo wixii maaloo dhan ninkeeda yuu waajib ku yahay ninkii marka meelo kale uga go-an tahay haddaad aragtaan marka diyadii oo nus laga dhigay haweenka dhaxalkii oo ragga loo badiyey iyo waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa baab maal baabkaas maalkuna ninku meelo kalea sharcigu uga gooyey oo mas-uuliyaadka maaligaa waxay saaran yihiin ninka ragga ah ayb marka caqlina waa kaas sharcigana de shaarici xakiimka ah baa sidan qariray ayb qofna marka ilaahay ugama roona dadka cid alla nooga roon oo khalqiga uga roon ma jiraan cid ou alla subxaanahu watacaala ou dulminayana ma leh lidakari labkii mithlu xadil unhayeyni laba dhediga dheeftood oo kale ayaa u sugnaatay fa in kunna hadday ahaadaan yacni almatruukaat kuwa laga tegay kuwa yacnii laga tegay hadday yihiin nisaa-an haween haweenka oo fowqathnatayni laba ka badan laba korkood laba yacni ka badan falahunna waxay leeyihiin kuwaasi thuluthaa maa shay saddex meelood labadiis meel taraka uu ka tegay maalka uu ka tegay saddex baa loo qaybinayaa labaa la siinayaa fa in kunna nisaa-an baa la yidhi marka feeri qur-aanka sida yacni tacbiirkan marka nisaa-an waxaa soo gelaayo gabdhihii meydka dhalay banaatu sulbi waxaa kaloo soo gelaya banaatu libni meydka gabdhaha oo caadiga u dhalay isaga ma joogaan wiilkiisu gabdho ou dhalay baa joogaan oo laba saddex afar shan ah nisaa-antaasi ku jiraan gabdhoo dhanba maba joogaan oo walaalihiisaa dhexlayaan oo badan thuluthaanay wax ku qaadanayaan haddii shuruudihii la helo nisaa-antay kulli soo wada gelayaan marka haween ayaa la yidhiye gabdho lama dhihin gabdhihiisa iyo wiilashiisa gabdhahay dhalaan bis lama dhihin leanna thuluthaanku waxaa wax ku qaato banaatu sulbi banaatu libni akhawaat akhawaadka shaqiiqaadka iyo akhawaadka leabka ayb shuruudaha iyo waxyaabaha un baa kala duduwanamay isdheer yihiin ayb fa in kunna haddii ay yihiin kuwa laga tegay almatruukaatu nisaa-an hadday yihiin haween haweenka oo fowqathnatayni laba ka badan laba ka badan waa garanay laba ka waran hadday yihiin marka meeshaas marka ibnu cabaas iyo jumhuur ayaa loo kala baxay ibnu cabaas isaga wuxuu leeyahay hal gabar waxay qaadan lahayd ay labaduna qaadanayaan leanna aayadda fawqa thnatayni baa layidhi laba ka badan saddex baa laga bilaabaa buu leeyahay huluhaanka saddexa iska leh amaa gabdhuhu hadday laba noqdaan niskii unbay qaybsanayaan niska soo socday qaybsanayaan jumhuuru ahlilcilmina waxay yidhaahdeen may sidaas ma ahane fawqada halkan ku jirtaa waxaa weeyaan waa sila ama ziyaado wey fain kuna nisaءa fawqa thnatayni ay ithnatayni macnaha marka meesha ku jiro sidaa bay yidhaahdeen ayb oo waxay la mid tahay qowluhu tacaala fadribuu fawqa alacnaaqi oo kale ay fadribu lacnaaqa way ayb axaadiidtana sidaasaa laga fahmayaa nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam fain kunaa hadday ahaa hadday ahaadaan haweenkii nisaa'an haween fowqa thnatayni laba ka badan falahunna waxaa u sugnaaday thuluthaa maa shay saddex meelood labadiis meel taraka uu ka tegay meydka wa in kaanat hadday tahay midda laga tegay waaxidatan hal keliya hadday tahay falahaa waxaa u sugnaaday annisfu maalkii laba marka loo dhiga dhig baa u sugnaaday intaabay ku leedahay marka marka waaxidadii waa la sheegay labadii marka inay tii hore gelayso soo ma arkaysa ayb wain kaanat haddii ay tahay waaxidatan mid keliya hadday tahay midda laga dhintay ee meydka uu ka tegay gabar falahaa waxay leedahay an nisfu nis bay leedahay ayb waliabaweyhi intaa marka waxaa looga baxay gabdhihiisay waxu heli lahaayeen wiilashii aaway marka wiilashu ayagu casabo way taqdiiriya waxba ma laha wax u go-an ma leh hadduu hal wiil yahayna kulli isaga qaadanayo mala haddii wiilal iyo gabdho ay noqdaanna gabdhihii casabay noqonayaan baabkan ayaguna waa ka baxayaan meydku ilmaha uu ka tegay gabdho keliya haddaanay ahayn oo wiilal ku jiraan hal wiil uu ku jiro wiilkaas gabdhuhu casabu ka dhigaa gabdhahaasuna waxay noqdaan casaba bilgeyr ayaa la yidhaha casaba bilgeyr wiilkaasay casabo ku noqdeen lidakari mithlu xadil unhayeynay u qeybsanayaan maalka ayb waalidkii marka waa kan waliabaweyhi labadii dhashay waliabawayilmayiti meydka labadiisii aabbo likulli waaxidin mid kastaa waxaa u sugnaaday waliabaweyhi meydka labadiis aabbo waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid kastaa waxaa u sugnaaday minhumaa labadooda ah assudusu lix meelood meel mimaa kiina ah taraka uu ka tegay inkaa mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday taraka uu ka tegay meydka goorma in kaana lahu hadduu meydku u sugnaaday oo u ahaaday waladun ilmo dayib labadii aabba hooyadii aabbihiina waxay qaadanayaan mid kastaa sudus kanna sudus kanna sudus buu qaadana marka waliabaweyhi marka la yidhi likulli waaxidin waa bedel liabaweyhiaa laga bedela macnayna meesha u joogtaayo labada yacni aabbaha iyo hooyada mid kasto sudus gaar ah buu leeyahay oo aan kan kale ugu darnayn sida maahan xaas xaasaska oo kale ninku hadduu afar xaas ka tago rubucna ay qaadanayaan ama thumun halkaasay qaybsanayaan laakiin hooyada iyo aabbaha mid kastaa sudus leh waliabaweyhi waliabawayilmayiti meydka labadiisii aabba hooyadii aabihii waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid kastaa waxaa u sugnaaday uu leeyahay minhumaa oo labadooda ah assudusu lix meelood meel mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday taraka uu ka tegay meydka in kaana haddii uu u ahaaday lahu lilmayiti meydkii waladun ilmo hadday u ahaadeen ayb nin baa dhintay wuxuu ka tegay ilmo ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado marba haddii farac uu ka tegay ilmo ilmahood baana la mida wiil ilmihiis baa la mid ahe aabbuhu iyo hooyadii mid kastaa sudus iyo sudus ayay kala qaadanayaan fain lam yakun hadduunan u ahaanin lahu lilmayiti meydka waladun wax ilma ah haddaynan u sugnaanin wawarihahu walxaal wawarihahu ou dhaxlayo abawaahu labadiisa aabbana ay dhaxlayaan faliummihi hooyadii athuluthu baa u sugnaatay ilmo male meydkii waxa dhexlayaana waa hooyo iyo aabbo hooyadii thuluth bay leedahay aabbihii isaga aawey casabo way aabbaha hooyadu markay thulutkaa qaadato wixii soo harow qaadanaa aabbaha marka ayb oo haddaynan ilmo joogin fa in kaana haddii uu u ahaado lahu lilmayiti meydkii ikhwatun walaalo meydkii walaalow qabaa faliummihi hooyadii assudusu baa usugnaaday lix meelood meel meydkii marka ilmo ma dhalin laakiin walaalaa joogaan walaalahaasi marka lix meelood meel ayaa usugnaatay hooyada mar hadday walaalo joogaan walaaluhu hooyada lix meelood meel bay geynayaan thuludkii waa kasoo kaxaynayaan xajbu nuqsaan ay ku sameynayaan ilaa thuluth iyo sudus sudusaa yare ayib meeshaan marka ikhwaa la yidhi cadadku marka waa shardi haddii hal walaal ou joogo hooyada sudus ma geyi karo cadadkan marka ikhwadu waa shardi laba iyo ka badan waa inay ahaadaan ayib shardi kalena waxa uu yahay fa in kaana lahu ikhwatun baa la yidhi walaalahu ama wax ha dhaxlaan ayaga ama yaynan dhaxlin hooyadu sudus ay gaarsi ayay gaarsiinayaan mararka qaar baa waxaa dhici karto walaaluhu inaysan waxba dhexlaynin masalan meyd baa dhintay wuxuu ka tegay aabbihiis iyo hooyadiis iyo saddex walaalihiisuu ka tegay hooyadii waxaa la leeyahay marka waxay qaadanaysaa sudus lix meelood meel inta soo hartayna aabbaha qaadanaya walaalahanna waxba ma leh walaalaha aabbaha xijaabay marka walaalaha halkan lagu sheegay ama walaaluhu kuwa wax qaata ha noqdeen oo dhaxalka saf ka soo gelayo ama yaynan noqonin ayagu hooyadaas waa ka adag yihiin inay thuluth kasoo kaxeeyaan oo ay sudus keenaan waa ku filan yihiin ama waarisiin ha noqdaan ama maxjuubiin ha noqdaan la xijaabay ayb leanna ikhwa unbaa la itlaaqay saasaa la yidhi saasaana a'imadu u badan yihiin ayb hooyadii marka ilma hadday jiraanna sudusay qaadaneen walaala hadday jiraanna sudus bay qaadanaysaa ayb markaynan ilmana jirin walaalana aanay jirin bay thuluth qaadanaysaa iyada waayahay fa in kaana lahu hadduu meydka u sugnaaday ikhwatun walaalo oo tacaduday faliummihi hooyadii meydka faliummilmeyiti meydka hooyadiis assudusu baa u sugnaaday lix meelood meel ayb min bacdi wasiyatin min bacdi infa min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiis ka gadaale ayaana dhaxalku ou imaanayaa dardaaranka oo yuusii ou dardaarmaya bihaa dardaaranka ou ku dardaarmaya meydka ow amase deynin min bacdi qadaa'i deynin deyn gudideed ka gadaale ayuu dhaxalkii ahaanayaa yacnii markaan sidan wax loo qeybsanayo waa laga horeeyaa dardaarankii markii la fuliyo deyntiina la fuliyo meydkii laga gudo wixii soo hara waayo ayuu leeyahay bal feeri siduu ilaahay u kala dhigdhigay ayb halkan marka wasiyadii baa la hormariyey deynkii laga hormariyey laakiin deynkaa horeeyo marka xugun ahaan la fiirinayo meyd baa dhintay wuxuu ka tegay deyn lagu leeyahay iyo dardaaran see loo hormarinaa maalka meydka sidiisaba markuu dhinto waxaa laga bilaabayaa duugtiisa waa laga duugayaa godqodadii iyo dhaqidii iyo karfantii ayaa looga gadayaa tajhiiz ayaa la yidhaha mu-anatu tajhiiz diyaargarayntiisa qarashka ku saabsan isagaa laga jaraa maalkiisa waxaa ku xigo deyntii baa laga gudaa deynta la gudaayo xaqullahi xaqul iyo xaqu xaq aadamiya labada waa ku jirtaa markaan leenahay deyntii baa laga gudayaa macnuhu waxay tahay haddii xaj lagu lahaa ounan xajinin qeyb baa looga dhigayaa meel xajka haddaan lagu tabarucin xajkiisa zakadii baan weli la dhiibinoo zakay waxbaa lagu lahaa meel baa zakadii laga dhigayaa xaq dadeed baa ku tacalluqoo deyni waxbaa lagu leeyahay waa laga bixinayaa wixii soo haraa marka dhaxalku uu noqonayaa meeshaan marka macnaheedu waxay tahay marka min bacdi wasiyatin yuusii bihaa ow deynintan tanwiic unbaa isaga jira maahane tartiib maaha ayb oo wasiyadaa la hormarina macnaheedu maa deyntaa gadaal laga loo dhigayaa maa wasiyadu waa tabaruc deyntuna waa xaq qofkii lagu leeyahay uu gudayo min bacdi wasiyatin dardaaran fulintiis kadib ayuu u sugnaaday nusubtaas iyo furuushaas min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiis ka gadaale dardaaranka oo yuusii meydku ou dardaarmaya bihaa uu ku dardaarmaya dardaarankaas ow amase deynin bacda min bacdi qadaa'i deynin deyn gudidiis kadi ka gadaale ayaa dhaxalkaa la gelayaa xaqiiqow marka alla noo sheegayaayo wuxuu leeyahay aabaa'ukum aabbayaalkiin iyo wa abnaa'ukum ilmiha ilmaha aada dhasheen wiilashiina laa tadruuna garan maysaan idinku ayuhum koodii huwa isaguba aqrabu dhowaanshiyo badan lakum idinka idin dhowaanshiyo badan nafcan xagga anfaca ma garanaysaan aabbihiin iyo ubadka aada dhasheen xagga anfaca aakhira iyo adduunkan idiin dhow idinku ma garanaysaan kan idin anfici doono alla unbaa yaqaano in allaha alla kaana wuxuu ahaada fariidatan dheh farada allaahu daalika alla kaagaas ayuu jaangooyey ou farad yeelay fariidatan jaangooyn min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday huwa isagu caliiman mid cilmi badan oo axkaamta uu jidaynayo cilmi xaggiisa ay ku imaanaysaa xakiiman oo xikmad badan oo falsan jumladan marka aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcan macnaha ku jiraa waxay tahay dhaxalka haysdhihinina kuwanna waa loo badiyey kuwanna waa laga yareeyey wax yar baa la siiyey maxaa loo loogu kala badiyey kanna wax yar loo siiyey kan wax badan loo siiyey haysdhihinina maxaa yeelay idinka aabbayaalkiin iyo ilmihiinna kan idin anfici doono ma ogidin shay kastaoo qeyb ana dadku saasay ka yihiin aqoon uma laha mana ka warqabaan allah un yaqaan subxaanahu watacaala marka axkaamtan aan jidaynayo waxay ku dhisan tahay xikmad iyo naxariis idinku ama kasa ama ha kasinina aabbahaa iyo cunuga aada dhashay mid ku anfici doono haddii aadan garanaynin adiga uddaa marka alleh sidau wax u kala qeybiyey intii aabbaha siiyey uddaa wiil intii la siiyey uddaa kuwii macnaha alla u kala qadaray intii u kala qadaray ugu daa ayb marka xikmad alleh iyo cilmi allaa jiro daaya marka saasay ka dhigan taha ayb meeshani marka waa khatar marka dadka qaarkood caqligooda gaaban inay marka geliyaan xikamkaas alleh iyo cilmiga alleh iyo intay geliyaan haddana shareecada ay u nisbeeyaan naqsi aaday u daran tahay qaar baa marka waxay yidhaahdeenba nusubtan iyo qeybahan aan ka sheekaynayno thuluth iyo sudus iyo yacni iyo kuwa imaan doonaba yay waxay ku sheegeen wax daran thuluth iyo sudus iyo jinni maxaa jinni iyo isu keenay wax ilaahay jidaynaya nacam arrintaas iyadaa waa kufriga gaalnimo maxaa yeele aayaadkii alloo la duraayo marka thuluthka iyo suduska iyo rubuca iyo wixii alla jideeyey sideeda u daa alla isagaa kaa cilmi badan kaana xikmad yaqaano dadkan aada u doodaysidna isagaa kaaga naxariis badan ayb aayaduhu marka waxay ka hadlaysaa axkaam qoyska ku saabsan haddii gabadhiina la yidhi nis ha qaadato inta uu qaato ninka niskiis ha qaadatana xikmad rabbi baa ku jirta adiga addoon baa ta inaad adeecdo maahan inaad marka ka hor timaado ma aha gabdhahana ilaahay cid uga naxariis badani ma jirto ayb umuurahaasna marka umuura aada khatar u ah aabaa-ukum aabbayaalkiin iyo wa abnaa-ukum wiilashiinna laa tadruuna garan maysaan ayuhum koodii aqrabu dhowaanshiyo badan lakum idinka idin dhowaanshiyo badan nafcan xagga anfaca mid idin anfici doono ma ogidin fariidatan farada allaahu dalika alla sidaabuu jaangooyey ou qoondeeyey fariidatan qoondayn iyo jaangooyn fariidada oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday huwa isagu caliiman mid cilmi badan xakiiman xikmad badan buu ahaado axkaamtiisa cilmiga xikmad bay ku dhisan tahay walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad walakum waxaa leedihiin idinka nisfu maa shay nuskiis baa idiin sugnaaday haddaad rag tihiin taraka uu ka tegay aswaajukum xaasaskiinu ay ka tageen goorma in lam yakun hadduusan u ahaanin lahunna iyaga waladun walad hadduunan u ahaanin walad marka marka la yidhaahdo waxaa soo gelayo kan waladu sulbiga iyo waladul ibni ayb gabdhaha iyaga waxay sii dhalaan ma soo gelayaan waxaan ujeedaa yacni waladku marka kan la dhalay tooska loo dhalay waladu sulbiga iyo waladul waladka waa soo gelayaan mar haddii farac uu joogo faracaasi marka wuxuu ka reebayaa zawjka niskii buu ka reebayaa rubuc iyuu gaarsiinayaa sida aayaduhu ay tilmaamayaan dayib walakum waxaa leedihiin nisfu maa kii nuskiis baad leedihiin taraka aswaajukum xaasaskiinu ay ka tageen hadday dhintaan in lam yakun hadduunan u ahaanin lahunna iyaga waladun wax ilmaa haddaynan u sugnaanin ilmaha marka ama ninkaas dhintay ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho fain kaana haddii uu u ahaado lahunna iyaga waladun walad hadduu u sugnaado falakum waxaa leedihiin alrubucu rubuc baad leedihiin oo markaa afar meelood meel ayaad tegaysaan mimaa kii xaggiisa oo idinkaga sugnaaday tarakna haweenkiinaa ay ka tag ay dhaaf ay dhaafeen oo ay ka tageen min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiis ka gadaale ayaad leedihiin dardaaranka oo yuusiina ay dardaarmayaan bihaa ay ku dardaarmayaan ow amase deynin min bacdi qadaa'i deynin deyn deyn gudidees gudideed gadaashiis ayuu idiin sugnaaday rubucaas niskaas ama rubucaas walahunna iyagana waxay leeyihiin alrubucu rubuc baa u sugnaaday afar meelood meel mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday taraktum idinku aad ka tagteen in lam yakun hadduunan idiin sugnaanin lakum idinku idiin ahaanin waladun wax walad ah fa in kaana haddii uu ahaado lakum idinka idiin ahaado waladun ilmo falahunna waxay leeyihiin iyagu markaa athumuunu sideed meelood meel mimaa kii xaggiis taraktum aad ka tagteen marka haddaad u fiirsato ninkaiyo naagta xagga dhaxalka iyaga laftooda nusay isu joogaan ninkii haddii ilmo aanay jirin nus buu maal ka qaadanaya haweentana haddayna ninku ilmaha u ka tegay aanay jirin rubuc bay iyadana qaadanaysa rubuc iyo nis maxay isu joogaan marka waa laba laabay isu yihiin waa laba laab waa rubuca iyo niska ee rubuc ayuu ninku tegayaa marka ilmo joogaan haweentiina thumunay aadeysaa markaas thumun iyo rubucna waxay isu joogaan laba laab oo rubuca waa thumun oo laba ah waa fa in kaana laku ahay min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin wasiyo fulinteed ka gadaale wasiyada oo tuusuuna aada dardaarmaysaan bihaa iyada aada ku dardaarmaysaan ow deynin min bacdi qadaa'i deynin deyn gudidiis ka gadaale intaa marka waxaa looga baxay labadii nikaaxa isku dhexlaayeen wain kaana rajulun yurahu kalaalatan aw imra'a wain kaana haddii uu ahaado rajulun nin ninka oo yuurahu la dhexlaayo kalaalatan hadduu ahaado kalaala aw amase imra'atun haweeney wain kaana wain kaana rajulun wain kaana haddii uu ahaado rajulun nin aw imra'atun ama haweeney rajulka oo yuurahu la dhexlayo ama haweentoo la dhexlayo kalaalatan hadduu ahaado qofkaasi walahu akhun walxaal lahu oo u sugnaaday akhun walaal na uu leeyahay kaa meydkaa dhintay ow amase ukhtun walaal gabar ah falikulli waaxidin mid kastoo minhumaa iyaga ka mid ah assudusu baa u sugnaaday lix meelood meel waa hadday cinda infiraadihinna hadday keligood yihiin hal walaal baa jooga bis sudus buu leeyahay hal gabar bisaad joogto sudus bay leedahay macnaha marka ha u fahmin walaal gabara iyo walaal wiil ah oo ku hooyo ah hadday joogaan kana sudus hala siiyo kana sudus sidii labadii waalidoo kale ma aha meeshaan inaynan ahayna qariinada waxaa ku tusayso warka ka dambeeyo ayb fa in kaanuu hadday ahaadaan akthara wax ka badan min daalika kaagaas oo ukhta ama akh bay ka badan yihiin fahum iyagu shurakaau kuwa wadaagayo waayo fi thuluthi thuluth dhexdiisay wadaagayaan meeshanna waxaa looga waramayaa awlaad ulum siday wax u dhexlaayaan sideedaba qof meyd ugu soo dhowaado qof dumara oo haddana wax dhexlo waxaa ka jira awlaadul um walaalaha meydka ku hooyada ah waxbay dhexlaan hooyayna kusoo dhowaadeen hooyaduna waa dhadig ogow iyo jaddada ayeyda hooyada hooyadeed waxbay dhexleen haddaynan hooyadu joogin meydkaana waxay ugu soo dhowaatay qof dumara wixii aan intaas ahayn ninkii dumar kusoo dhowaado waxba ma helaayo dhexal ma helaayo marka meydka haddii uunan ka tegin asal faracna ka tegin walaalo ku hooyo ana uu ka tegey walaalaha ku hooyadaasay wax u dhexlayaan waxay tahay hadduu mid noqdo midkaasi ama labhaada ama dhadig ha ahaado sudus buu leeyahay haddii ay badan yihiin oo laba iyo ka badan ay walaalahaasu noqdaanna saddex meelood maalka meel ayay qeybsanayaan intaas waxa ayaddu ay ka warramayso wain kaana rajulun nin haddii uu ahaado ninka oo yuurahu la dhexlaayo yuurahu marka jumladan waa sifo ayay rajulka ka tahay ayb aljumalu bacda annakiraati nucuud jumalka nakiraadka ka dambeeya waa sifaat wa bacda almacaarifi axwaalun macaarif kadibna macrifo hadday jumlo ka daba dhacdo xaalo wah yuurahudan hadda marka rajuluntaa laga sifayn wain kaana haddii uu ahaado rajulun nin ninka oo yuurahu la dhexlaayo nin la dhexlayo kalaalatan haddii uu ahaado kalaala kalaalana waxaa la yidhaha nin asalio farac dhexlaa ounan jirin waalid dhexla asal dhexlayaa ma jiro asalkaasna dabcan waxaa loo jeedaa aabbo ama awow dhexlaa ma jiro farac dhexlayaana ma jiro isaga dhanba xawaashi baa dhexlayso kalaalana waxaa loo loo yidhi min alikliil cimaamadda qofku markuu madaxa ku duubo isagoo dhan bay saas ugu duubnaanaysaa ninkaanina waxaa isku hareereeyey xawaashidii baa is gaararka ka galeen ayb asalee farac wax ka qaadanayaa ma leh ayb nin sidaasa marka haddii uu jiro kalaala tantaana kaanada khabarkeeday noqoni marka wain kaana rajulun nin haddii uu yahay ninkaasoo yuurahu la dhexlaya kalaalatan hadduu ahaado mid asalee farac wax ka dhexlaa aanay joogin aw imra'atun ama haweeney sidaas ay la dhexlayaa ay ahaato walahu akhun walxaal lahu oo u sugnaadayna akhun walaalna uu leeyahay walaal ku hooyaa waay marka ow amase ukhtun walaal gabar ah baa u sugnaatay oo isaga ku hooyo ah bis falikulli waaxidin mid kasta kii jooga hadba waxaa u sugnaaday minhumaa labadoodaa ka mida kii joogaa sudusu buu leeyahay lix meelood meel fa in kaanuu haddii ay ahaadaan akhara wax ka badan min daalika kaagaas hal waa ka badan yihiin labaya ka badan fahum iyagu shurakaau kuwa wadaagaya waayo fi thuluthi saddex meelood meel ayay wadaagayaan maalkii saddex baa loo qaybinayaa qeyb ayay walaalaha meydka ku hooyadee badani ay qeybsanayaan aayadda marka daahirkeeda waxay tusee daahiru tashriik wadaajintan la wadaajiyey daahirkeeda culimada waxay ka qaateen inaan loo kala badinaynin raggooda iyo dumarkooda isku sibay u qaadanayaan markaas meyd baa dhintay wuxuu ka tegey walaalo ku hooyo ah gabar iyo wiil ayuu ka tegey gabadha iyo wiilkaa marka thuluthka ay qaadanayaan saddex meelood meesha ay qaadanayaan labaa loogu kala baraa iyadana qeyb isagana qeyb ka badsan maayo ninka lianna daahiru tashriiga aayaddu saas waa waa wadaagaan haddii la yidhi waa kala badsanayaan maaha min bacdi wasiyatin goorbay marka taa ahaanaysaa oo ay helayaan min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiis ka gadaale dardaaranka oo yuusaa la dardaarmaya bihaa iyada lagu dardaarmayo yuusaana waa la aqriyey yuusiina waa la aqriyey ow daynin min bacdi qadaa'i daynin dayn gudidiis ka gadaale oo meydka lagu lahaa gayra mudaarin xaal uu yahay mid dhibtamayo heyrkiis yacnii isagoon markaa dhibtamaynin hayra mudaarintaani waxay u taallaa marka uu dardaarmayo waa inuunan nin dhibtamaayo ahayn dadka qaar baa markay meyd geeridoodu soo dhowaato dardaaran buu sameynayaa dardaarankiibuu ku xadgudbayaa ee dad wax lahaa iyo qaab xumu u dardaarmayaa isagoo marka dardaarankaa ula jeedo inuu ku dhibo dadka dhexlaya qaar ka mid a lama raba marka ibnu cabaas wuxuu ku tilmaamay min alkabaa'ir khaatumo xumuunu ku tiriyey xataa qof baa sida usoo dadaalaya marku dhiman rabo dardaarankiiba wax ku dhibayaa saasuu ku aakhirsanaya qatar buu ku jiraa marka marka la dardaarmaayo waa in sharciga la waafajiya marka ayb min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiis ka gadaale dardaaranka oo yuusaa bihaa la dardaarmayo hayra mudaarin xaal uu yahay mid dhibtamaya heyrkiis isagoon dhibtamaynin ow daynin min bacdi qadaa'i daynin gadaasheed wasiyatan alla subxaanahu watacaala waa idinla dardaarmay wasiyatan dardaaran buu idinla dardaarmay dardaaranka oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday wallaahu alleh caliimun mid cilmi badan waaye xaliimun dulqaad badan weeyaan allah subxaanahu wa tacaala ayb markaa qofkaa marku dardaarmayo warahada waa inuunan dhibgelininoo huludkii ka badan inuusan dardaarmin tilka xuduud اllahi wman yuطic illaha warasuulahu yudkilhu janati tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wadalika alfawz اlcadiim habkii wax loo dhexli lahaa markii alla noo tilmaamaybu alla wuxuu leeyahay tilka taadaas xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisa waaye ha gudbinina waaye marka hana tallaabinina iska jira intaas alle sidaa wax u qeybiya u qaybiya xeerar kale iyo waxyaabo kale ha samaysanina ayb oo aad ku khilaafaysaan tan meeshan marka intaanan ka bixin axkaamtan dad badanoo waxaa jiro xeerkii qoyska wax ku dhaxlay dadka waaweyn waa garan karaanoo xeerkii qoyska dad wax ku dhaxlay baa jiro oo iimaan darro iyo ay u geysay qaarkood waxbadsi ay u geysay oo dadka dad markaa yacni xeer xeerka qoyska la yiraahdaa jiri jiray oo raggi iyo dumarkii marka in la simo maalku haddii ninku uu dhinto gabar keliya uu ka tegay maalkaoo dhan gabadhaa la siina casabadii iyo waxay leedahay male baa la yidhi waxaana arrintaa lagu tilmaamay bahalnimo ninkii carriga ka teli jiray saas uu ku tilmaamay iyo gumaysi iyo wax daran isagaa aakhire la jooga hadda marka dadkii sidaa wax ku dhaxlay marka wax ku qaatay hadda waxaan u jeednaa marka sidaa dadkii wax ku qaatay ee dhaxal ku qaatay iyaga sidaas yeelay xoolo ayna lahayn ay haystaan ha ogaadaan marka waa inay hadda ka gaaraan qof sidaa wax ku dhaxlaya hadduu jiro isagoo waxbadso isdhahayo waxaa laga rabaa marka inuu dadkii wax ku lahaa casabadii intuu raadiyo ama ka xalaal dalbado ama waxooda uu u gooyo dadaan ogsoonnahay sidaa wax ku dhaxlay oo iyaga marka sidaa hadda wax ku haysto xoolo dadoob ay haystaan leanna qofku markuu dhinto xoolihiisii waa wareegeen qeyb gaarayna ku wareegeen qeybkaas marka alle uu u jideeyey ninkii uu wax siiyey ninkii ka qaato waa maal xoog ou ku haysto nacam xaaraan bakti ah oo yacni bililiqaa waxba kama duwana nacam dadku wixii uun la xoogo keliya unbay u haystaan xaaraanta nacam wixii qalin iyo lagu qaatay iyo qaabdaradan kale iyo uma haystaan sidaas marka sidaas maaha nacam ayb dadkaa marka iyagana marka ku noqoshay u baahan tahay tilka taadaas xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisa wa waman qofkii yuic illaaha alla adeecay waman qofkii yutic illaaha alla adeeco wa rasuulahu rasuulkiisa adeeco yudkhil geliyee alle hu qofkaasi jannaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinka oo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay qulqulayaan khaalidiina xaalayyihiin kuwii waarayo ku waaraya fiihaa jannaadkaas dhexdooda wadalika kaagaasina alfawzu liibaan waaye alcadiimu weynin badan waman qofkii yacsilaaha alla caasiyey oo awaamirtan alla farayo iyo sidan wax u dhigay aan u dhigin wa rasuulahu rasuulkiisa caasiyey caasiyo wayatacadda xadgudbay xuduudahu ilaahay xuduuddiisa dhaafay oo tallaabay wayatacadda tallaabay xuduudahu ilaahay xuduuddiisa tallaabay yudkhil geliyee alle hu qofkaasi naaran naar geliyee khaalidan xaal uu yahay midkii waarayo fiihaa fi naari naartaas ku waaraayo walahu wuxuu leeyahay cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun daraabayo ihaanaysanayo ayaa u sugnaaday markaa ninkii hadda axkaamtii bedelo oo tabdiil la imaado waa ku gaaloobay kaasi khaalidan fiihaa waayo hadduusan ka toobadkeenin oo sidaa uu ku dhinto qofkii isagu markaas yaal kale iyo yeelana suurat lmaa-ida iyo meelahaasaan ugu tegi doonaa walahu wuxuu leeyahay cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun daraabayo labada aayadoodna aayaadkii aan soo sheegnay axkaamtaas ayay u yihiin wixii aan ku ilaali lahayn marka naartaasaa jirto ka cabsada ilaaliya axkaamta haddaad axkaamtii fulisaanna jannadaasaa laydin abaal marina yacni xukunka sharcigaah qawaaniintan dadku degsada askara ilaaliso xukunkan sharciga waxaa la rabaa qofka waasic diiniya qalbigiisa inuu ku jiro aayaadkan xusuusto aayaadku inay celiyaan oo aan la qasbin kii hadda marka aan sidaas yeelayninna markaas suldaankaa qasbaya marka in allaha tacaala yazacu bisuldaani maa laa yazacu bilqur'aan cuhmaanaa sidaas yidhi alla suldaanka wuxuu ku joojiyaa dartiis wax qur-aanku ounan joojinaynin dadkaani marka xabsi iyo waxay yaqaanaan marka cuquubaad waa cabsanaa marka hadday sidaasi jirto laakiin qofka muuminka allah la hadlay sidaanuu kula hadlay waa inuu marka ilaahay ka cabsadaa wاllatii yaأtiina alfaaxishata min nisaa'ikum faاstashhiduu calayhina arbacata minkum wallaatii kuwii ya'tiina la imaanayeen alfaaxishata xumida la imaanayeen waa zinada min nisaa'ikum haweenkiina xaal ay ka mid yihiin fastashhiduu markhaati geliya calayhina korkooda arbacatan afar ku markhaati geliya oo minkum idinka idinka mid ah fain shahiduu hadday markhaati furaan afartaas faamsikuuhunna fa amsikuu celiya oo xabisahunna iyaga filbuyuuti guryaha ku xabisoo ku celiya xataa intii yatawafaahunna ou ka oofsanayo almowtu geeridu ay ka oofsanayso ow amase yajcal allaahu alla intuu kaga yeelayo lahunna iyaga sabiilan waddo kale to alla waddo kaga fura sidaa ku socdo yeela aayaddanna marka axkaam qoyska ku saabsan bay ka warramaysaa haweeneyda hadday zinaysato axkaam ijtimaaci ah yani yaan ujeedaa haddii faaxisho ay la timaado inta jaldiga iyo rajmiga ounan imaanin waayo aayaddan hadday markaa zina ku dhacda haweentii waxaad samaysaan afar markhaatiyana loo helo oo muslimiin ah markhaati galna ah ay sidaa ka markhaati kacaan guryaha ku xabisa ilaa ay ka dhintaan gurigaas ha ku jirta yaanay ka bixin ama intii alla jid uga yeelayo marka awalulislaam sidaasay ahayd inta aan xuduudda lasoo dejinin haweeneydu hadday zinaysato waa la xabisi jiray gurigaa lagu celin jiray ilaa ay ka dhimato dabadeed marka waa la nasakhay fii xaqi lbikri qofka yacni zinaystay hadday gabar tahay oo iyadu nikaax aanay soo marin macnaha haddayna nikaax saxiixa soo marin waxaa laga dhigay marka cuquubadeeda aljaldu waatagriib boqol karbaash in lagu dhufto hadday xor tahay addoon hadday tahayna konton iyo taqriibu caamin sanad in la musaafuriyo ayaa laga dhigaa zaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda aayaddaasaa markaa nasakday taqriibku isagana sanad in la musaafuriyo sunnada nebigaa tilmaantay qofka nikaaxa soo maree muxsanka ah isaguna fii xaqi thayibi isagana rajmi iyo jaldi in laysugu daro boqol karbaash in lagu dhufto licumuumi qowlihi tacaala zaaniyatu wazaani iyo in markaa kadib markii lagu dhufto kadibna la rajmiyo dhagax lagu dilo waa kaas marka bacdi la-ima waxay yidhaahdeen jaldiga qofka thayibkee nikaaxa soo maray jaldiga waa laga laga lagu samayn maayo oo isaga laftiisa waa la nasakhay bay dhaheen dhagax unbaa lagu dilayaa bis laakiin arrintaa khilaaf madhabta madaahibta dhexdooda ka jiraa jiraan shaaficiyada iyagu waxay leeyihiin maacis qisadiisa iyo nebigu sala lla ly slam iyo haweentii khaamidiyada ahayd iyo waa rajmiyey mana karbaashi bukhaari wuxuu wariyey laakiin cali waqtigiisii inuu nin zinaystay oo muxsan ah jimcadii ayuu yacnii qamiistii ayuu jaldiyey boqol ku dhuftay jimcadiina waa rajmiyey markaasuu wuxuu yidhi jaladtuhu bikitaabillaahi wa rajamtuhu bisunnati rasuulillahi kitaabkii allaan ku jaldiyey boqolka ugu dhuftay rajmigana sunnada nebigan ku rajmiyey buu yidhi rajmiguna aayad jirta ayuu ahaa markii dambe waa la nasakhay laakiin xukunkiisa waa baaqi oo nebigaa wax rajmiyey dhagax yacni qof zaaniya ku dilay sidaas oo kale ee asxaabtii ka dambeysaa sidaas yeeleen wahaakadaa muslimkuna sidaasuu aaminsan yahay xoogaa mulxidiina maahane dad iyaga waxaa jira islaam uu nisbe sheeganayo haddana rajmiga inkiraayo wax ka jiraa male dhahayaan ama waxyaaba xunxun ku tilmaamayaan taas waa halis markayb aayaddan marka inta aan rajmiga iyo jaldiga ka hor ayay ahayd sidan sida la yeeli jira wallaatii haweenkii yaatiina la imaanayaan alfaaxishata xumida kuwa la imaanayo faaxishadana zinadaa loo jeedaa min nisaa'ikum xaal ay haweenkiina ka mid yihiin fastashhiduu markhaati geliya calayhina korkooda arbacatan afar afarta oo minkum idinka idinka mid ah fain shahiduu hadday markhaati furaan faamsikuuhunna xabisa filbuyuuti guryaha dhexdooda ku xabisa xataa intii yatawafaahunna almowtu geeridu ay ka oofsanayso ow amase yajcal allaahu alla uu u yeelayo lahunna iyaga sabiilan jid marka aayaddan marka nebigu sal ll ly slam xadiid saxiixa oo ayaa wuxuu ahaa nebigu sal ll ly slam inuu yidhi khuduu canii khuduu canii iga qaata iga qaata qad jacala allahu lahuna sabiilan ilaahay jid buu u sameeyey oo u yeelay albikru bilbikri jaldu miati wataqriibu caam wathayibu bithayib jaldu miati warajmu xukunkii marka alla u keenay kaasoo noqday aw yajcala allahu lahuna sabiilan ti sidaas nebigu sheegay ayb rajmigu marka naxariis darro waaye iyo arxan darro waaye iyo waqtigan lama soco kara iyo waxyaabahaas in la yidhaha bani aadamnimadou ka baxsan yahay iyo waxyaabahaas waa lagu gaalooba waa lagu gaaloobayaa wax aada u foolxunna waa in marka layska ilaaliyo cumarna wuu tilmaamay inay imaan doo ina waxaan ka baqayaa buu yidhi dad inay yimaadaan oo ay yidhaahdaan rajmiga ma jiro leanna qur-aanka kuma jiro darteed dadkan marka innaga allihii abuurtay iyo ugama naxariis badnin zinaduna dabcan de waxay taabanaysaa daruuriyaadka leanna daruuriyaadka shanta waxaa ku jirto nasabka zinadu marka nasabkay qarribaysaa haddii nin walbaa haweentou arko oo uu iska yacni iskaga tago hala qaba iyo yaan la qabin iyo wax walbaa yacni ansaabtiina waa isku darsamaysaa dadkiina yacni waa isku dilayaan arrintaa iyadaa darar marka waxay leedahay dunyawi iyo mid ukhrawi labada waa leedahay xumaanta ay fool xun tahay buuna alle cuquubadeeda meeshaas uu u gaarsiiyey haddaan isweydiino laakiin imise qof ayaa waqtigii xilligii rasuulka iyo khulafaa raashidiin meeqaa la rajmiyey haddii la tiriyo toban ma gaarayaan dadku mujtamacii marka sidau u fiicnaabay ku tuseen cuquubaadkan marka la fuliyo say dadku u fiicnaanayaan xataa haddii kale laakiin qaanuunkan wadcigaa hadda wuxuu u doodaa mar kasta mujrimka mujrimka unbuu u doodaa dadkan gabadhooda la halleeyey gabadhan iyada la halleeyey ceebta timid waxaasoo dhan ma fiirinayaan ninkaas wax sameeyey falka xun geystay ayuu la jiraa qaanuunka wadciga ay dadku samaysteen marka dad muslimiina in qaanuun noocaas lagu dhigo yacni lagu xukumaana waa khalad aada weliba fadiic oo u fool xun ayb waxaa la yaab le marka dad dhan muslimiina maxkamadooda qaanuunka xeerka u yaallo qofka zaaniga ah waxba inaysan ahayn midda la yaab kale taas ninkan haweentan ma kufsaday xoog miyuu yacni uu ku isticmaalay maya iyaga soo isma rabinaa wax dhiba male haddii marka dad muslimiina ka waran maxkamadooda zinadu aysan ku lahayn dembi islaamnimadaas marka say u taallaa marka dadkaas sidaas marka ku dhex jiro oo hada yacni zinadii liwaadkii waxaasoo dhan haddaynan ka lahayn cuquubo tii alla soo dejiyeyna ma leh mid kalena uma leh marka zinadu ha iska faafto waay macnaheedu marka aw yajcala allahu ama ilaa intuu alla uga yeelaya lahuna iyaga sabiilan jid jidkaana marka alla waa u yeelay waa kaana suuratu nuuraanna uga hadlaynaa waxaa zaani lmuxsanka iyo ixsaanka waxaa lagu qofka uu muxsan ku noqday iyo waxyaabaha ku tacalluqo waladaani yaatiyaaniha minkum faaaduuhumaa fain taabaa waaslaxaa faacriduu canhumaa waladaani labada yatiyaanihaa ya'tiyaani la imaanayaan haa zinada faaxishada minkum xaalay idinka idinka mid yihiin fa-aaduuhumaa dhiba dhibkaas marka waxaa lagu macneeyay in la caayo afkii markaa yacni laga la yidhaahdo war miyaadan ilaahay ka cabsanin xumaantan baad ku dhex jirtaa iyo waxyaabahaas in la yidhaahdo ayb cataa iyo qataada waxay yidhaahdeen facayiruuhumaa billisaan oo maxaa la dhahaya amaa khifta allaha war miyaadan ilaahay ka baqaynin ama istaxyayta min allah xaysu zanayta war miyaadan ilaahay ka xishoonaynin markaad zinaysanaysay sidaasaa la dhahayaa ibnu cabaas isaga wuxuu yidhi sabuuhumaa washtimuuhumaa washtumuuhumaa caaya qaala ibnu cabaas huwa billisaan walyadi waa carabka iyo gacanta ayb yu'daa bitacyiiri wa darbi nicaal ayaa lagu dhibaya haddii marka la yidhaahdo de aayaddii hore xabsi bay sheegtay aayaddaana iidaa iyo dhib bay sheegtay see loo jamcina waxaa la yidhaha aayaddii hore haweenkay ku saabsanayd bis aayaddanna raggaa marka lagu xambaara oo haweenkiina waa la xabisayaa markaa sidaasay ahayd ragga ninkii zinaystay isagana yacni waa la garaacayaa kab iyo waxbaa lagu garaacayaa waa la waa la ceebeynayaa waa la caynayaa nacam sidaasay dhaheen qaarkood wahuwa qowlu mujaahid waxaa kaloo la yidhi aayadda koowaad waxaa iskale fi thayib wahaadihi fi lbikri wej kaloo lagu jamciyo aayadda hore haweenka la sheegayo waa kuwa nikaaxa soo maray zinaysto guri in ku celiya ilaa ay ka dhintaan guriga ku xabisa aayaddan dambe fa-aaduuhumaadana waa doob iyo doob markay yihiin labadu hadday doob yihiin iska zinaysteen ayna nikaaxi waxba soo marin kuwaas iyaga marka fa-aaduuhumaada kuwaasay ku dhacaysaa labada aayad sidaasaa loo jamciyey imaamu lbaqawi sidaasuu leeyahay marka labadan aayadoodna marka waa mansuuqoo wixii ka dambeeyda rajmi ama jaldi ayaa xugunku noqday fa in taabaa hadday soo laabtaan wa aslaxaa ay hagaajiyaan acmaashooda fa acriduu ka jeesta canhumaa xaggooda iska daaya in allaha alla kaana wuxuu ahaaday huwa isagu tawaaban alla towbad aqbalid badan raxiiman naxariis badan ayb markaa kadib aa towbadii maadaama towba laga hadlaya alla towbadii buu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay inama atawbatu inamaa wax kale ma ahne atawbatu towbada cala allaahi alla korkiisa liladiina kuwii ayay u sugnaatay oo iskale oo ilaahay towbo ku leh yacmaluuna samaynayeen assuu'a xumida bijahaalatin xaalay ku dheehan yihiin ogaan la-aan jahli uma markaa dabadeed yatuubuuna towbad keenayaano soo noqonayaan alla usoo laabanayaan min qariibin meel dhow xaggeed kasoo laabanayaan fa ulaa'ika kuwaadaas yatuubu llaahu alla wuu ka towbad aqbalayaa calayhim korkooda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan xakiiman falsan aayaddan marka laba shay baa ku jirto towbada yaa iska leh waxaa iska leh towbada qofka xumida sameeyo bijahaalatintan tafsiir ay u baahan tahay bijahaalatinta marka salafku waxay ku fasireen lagama wado isagoo waxaani inay dembi yihiin iyo in kale aan aqoonin ma aha qofka hadduunanba aqoonin wuxuu inay dembi yihiin mu-aahado iyo qabasho iyo cuquubo maba lehba ee waxaa laga hadlayaa waxay tahay qof kasta oo dembi ku jiro ama dembi sameeyo xaaladda uu dembiga ku jiro rabbigiis waa ka jaahil yahay leanna hadduu rabbi cadamadiisa iyo macrifo rabbi qalbigiisa ay ku jiri lahayd ma sameeyeen dembigaas marka ayaddu macnaheeda waxay tahay qof kastoo dembi ku jiro kasba kasna u sameeyey ee ma ahan ayaddu inay ka hadlayso dad iska jaahiliin oo kale qof kastoo dembi samaynayaa marka cadamada allow ka jaahil yahay markuu dembiga ku jiro aayadda marka macnaheedu saas bijahaalatinta min qariibintana macnaheeda waxay tahay waa isagoon dhuun yeerinin in allaha tacaala yaqbalu towbata alcabdi ilaahay addoonka towbadiisa u aqbalaa maa lam yuqargir intuusan dhuun yeerinin oo yacni kalxamaha aysan naftu dhaafin hadday nafsadii halkaas gaarto qirqir ou gala marka markaa towba ma leh meel dhow kama toobad keenin meel dhow marka waa intaad caafimaadka qabto xaalatul qarqarana aadan gaarin ama qoraxdu aynan ka soo bixin meesha ay u dhacdo labadaa tafsiir baa marka min qariibinta tafsiirkeedana sidaas waa aayaddan marka labadaa meelood baa marka tafsiir u baahan inamaa wax kale maahane atowbatu towbada towbad aqbalidda calallaahi alla korkiisa liladiina kuwii bay u sugnaatay oo iska leh oo alla uu u ballan qaaday inuu ka towbad aqbalayo yacmaluuna samaynayaan assuu'a xumida bijahaalatin xaalay ku dheehan yihiin ogaan la-aan xaal ay ku sugan yihiin ay ku dheehan yihiin ogaan la-aantuna waxay tahay markaadba dembi ku jirtid rabbi maba ogidba haddaad ogaan lahayd maba caasiseenba rabbigaa uma markaa dabadeed yatuubuuna soo noqonayeen oo rabbi usoo towbad keenayeen min qariibin meel dhow ka towbad keenayeen iyaga oo aan naftii kalxamaha aynaan soo dhaafin fa ulaa'ika kuwaadaas yatuubu llaahu alla wuu ka towbad aqbalaya calayhim korkooda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan xakiiman falsan walaysat itowbatu towbadii ma ahaanin liladiina kuwii uma ahaanin yacmaluuna samaynayeen alsayi-aati xumaanyaalka xataa idaa goortii xadara uu yimaado axadahum midkood ou ku yimaado kusoo xaadiro almowtu geeridii ay ku timaado qaala yidhi inii aniga tubtu waan soo noqday ilallahi yacni allaan usoo noqday al-aana hadda yaan alla usoo laabtay kuwaasi towba male uma sugnaanin walaladiina kuwiina towba malaho uma sugnaanin yamuutuuna dhimanayeen walxaal hum iyaga oo kufaarun gaala ahoo ilaahay diidan ulaa-ika kuwaadaas actadnaa waan diyaarinay lahum iyagaan u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman muliman laxwinayo xanuujinayo qolo kaloo aan towbadooda la aqbalaynin ba waa la tilmaamayaa qolada waa qolada say macaasida isaga jiraan geeridii markay u timaado inii tubtulaan dhahayo iyaga kuwaa laga towbad aqbali maayo leanna xaaladii waa la dhaafay min qariibintii marka cagsigeeda watan min qariibin kamaunan towbad keenin aayado badanaana macnahan oo kale tusayo qowluhu tacaala falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-ow ba'sanaa iimaankooda waxba uma tarin markay annaga cadaabkeenna arkeen cinda mucaayanati alcadaab towba lama aqbalayo mar haddaad cadaabkii haddii la arkay qeybkii iyo malaa'igtii haddaad aragtay oo naftii lasoo kaxeeyey la aqbali maayo towbo qofka isagoo gaala dhimanayana waxba lagama aqbalayo leanna towbadu waa camal saalixa camal saalixana gaal lagama aqbalo ayb waa inuu gaalnimadii marka ka tagaa isagoo marka naftii kalaxamuhu markay dhaaftay kadib inuu gaalnimadii xataa ka tago markaa la aqbali maayo fircawnna qisadiisii de waa og suuratu suuratu yunus bay ku imaanay ayb yaa ayuha marka alla wuxuu leeyahay walaysat itawbatu towbadii ma ahaanin dheh liladiina kuwii uma ahaanin yacmaluuna samaynayeen asayi-aati xumaanyaalka xataa idaa xadara markuu ku yimaado axadahum midkood almowtu geerida ay ku timaado qaala dhahayo inii aniga tubtu waan soo noqday alaana haddaan soo laabtay oon alla usoo laabtay walaladiina kuwiina towbada male oo uma sugnaanin yamuutuuna dhimanayaan walxaal hum iyaga oo kufaarun gaala ah ulaa-ika kuwaadaas actadnaa lahum waxaanu u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman muliman xanuujinayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed